magacaygu waa cabdiraxiim nuur cismaan cabdiraxiim nuur cismaan wiilka dhintay ee turkiga ku dhintay ee dhismaha laga soo bixiyena magacii walaalkaaya
waxaa la dhahaa maxamed nuur cismaan waa yahay walaal horta marka ugu horreysa waa kaaga tacadsideynayaa inna lilah wa inna ilayh raajicuun allah unaxariisto aboobe waxaad ii sheegtaa marka si kooban wakti badan aan kaa qaato mar raba tacsiyaa kuu taalla walaal muxuu ka sameynayay dalka turkiga
abayo maxamed meesha wuxuu utegay waxbarasha u tegay waxaa lagu jira fasaxi wuxuu wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibo yihiin wuxuu kasoo tegaa magaalada scandrom wuxuuna tegaa magaalada kale ee hadda guriyuhu ku haleelay dabiqi ay ku jireen waa uu ku dumay allaha unaxariisto